wasaaradda bilaantii arrimo qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee dowlada koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada baydhabo si rasmi enkadaha furtiya tababar ka saabsan hirgelinta qorshaha qaranka ee owlaada kaasoo iyo qeyb ku eta dadaalada lagu hormariyo waa xuquuqda iyo daryeelka owlaada ee gobolka tababarkan uusa dareeri doona muddo lama maalmood iyo weliba ku qeyb galaya odayaalka dhaqanka bilaanta dhalinyarada xubno ku tirsan horwadeenada wasaaradda koonfur galbeed ujeedka tababarka iyo weliba lagu xoojiyayay fahamka iyo ku qeyb qaadashada bulshada ee hirgelinta qorshaha qaranka ee owlaada furitaanka tababarka iyo weliba si rasmi antaha furtay agaasimaha guud ee wasaaradda bilaanta ee koonfur galbeed madiine axmed nuur oo ayaa sheegtay in tababarkan uuse muhiim yeengaya qor-aanqaadowka wacyiga bulshada iyo sugowga xuquuqda owlaada waxaan idinku mahadcelinaa ninkasoo dhaweynayaa ka qeybgalkiina shirkaan oo ah habeenta qorshaha qaranka ee caruurta ujeedooyinka kulamadan waa in lagu hadalo si qorshaha qaranka loo gaarsiin lahaa heerarka hoose si loo xaqiijiyo ee mudnaanta iyo ballanqaadyada qaranka si wax ku ool ah lagu bedelo tallaabooyinka ficil ah oo ka dhacaya heerarka deegaanka ee koonfur galbeed fikradihiina waaba aada muhiim u tahay waxaan rajeynaya in aad si firfircoon ah ka qeyb qaadataan waad mahadsantiin dhinaga kale afhayeenka odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed malaagadeerow yacquuba ayaa hadhabayay qorshaha usoona muujiya taageerowka odayaalka dhaqanka ee ka eedan hirgelinta siyaasadda owlaada ee dowladda jiilka kora umadanna walantaraw haddii waqtiyadan oo kale barbaarintoodii walbarashadooda iyo xuquuqaagiyo leyn liintixgelina dowladnimada liinka tixgelin goosnimada liinka tixgelin ilmaha may naqdaayana kuun aragnayn xasharaadka amal liinka deedyaw badaha ka deedayaan xabadaha liindhikaaw kii askari naqada kii ururada umudanha ka horjeedo dhibaatayaw naqada intaba waxaawaay ma haytay ilmaha oo lahan tarbiyayn iyo sheenasi ankumaha naqaana wasaaradda oo goratay walba wasaaradda haweenka may haytay wasaarad barbaarinta bulshada iyo hayti mayleray ayo walbarati bulsho walbarati yo mayleray iniyo kataaman ini walbaradan walbaraan barnaamijkana hanoo qiibgeliyaano araan odayaalka dhaqanka oo bulshadan walbadan ku og nahay ha ku qiibgeliyaan araan eed iyadan kama hasinyin hadhoo ayaan fikiradaasi ku qiib qaadadaana ra-yi ahaan aan ku qiib qaadadaana insha allahu tacaala wasaaradana kun iyo kow jeer maylana mahadsantiin eed iyadaan mahadsantiin wasaaradda bilaanta ee arrimo qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo kaalin weyn ku qaadadayta sidii lanxooji lahayo fahamka iyo ku qeyb qaadowka bulshada ee hirgelinta qorshaha qaranka ee owlaada